dhalinyaro lab iyo dhadig baleh oo intooda badan ay wax ku barteen waddanka kenya ayaa aad ah waxa ay u muujinayaan wixii ay barteen in ay ummadda usoo bandhigaan gaar ahaana qoraallada markaasi lagu qoro jaraa'idka baraha bulshada iyo weliba buugaag xiriir ah oo ay si joogtaa usoo saaraan kuwaasi oo dadka kasoo qaybgelaya ay geliso farxad iyo rayrayn muujinaysa in ay wixii ay barteen ay bulshada u bandhigayaan islamarkaana ay dhiirigelinayaan aqoonta walow ay adag tahay in dadka oo dhani ay wax wada bartaan marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo awoodda taageerada qaar ka mida waalidiinta ayaa ku dhiirigeliya carruurtoodu inay wax qoraan islamarkaana ay cilmi baaris sameeyaan nasri ugaas cabdirasaaq ugaas maxamed gaataa waxay soo bandhigtay buug ka kooban gabayo dhiirigelin iyo bogaadin mudan oo ay ka soo qaadatay qaybo kala duwan oo ka mid a islaamka tarbiyada islaamka dulqaadka waalidka aabbaha iyo hooyada iyo weliba samirka doorka uu nolosha ku leeyahay iyo waxyaabo kale oo soo jiitay dadkii iyagu ka soo qayb galay bandhigii cinwaanka buuggaasi uu yahay eas after harship oo ah dhibaato kasta oo ku soo marta waxaa ka dambaysa nololo wanaagsan hadaba iyadoo ka hadlaysay goobtii bandhigaasi ayaa waxa ay ku bilowday wixii ku kalifay muddadii ay qoraysay dadka ay ugu tala gashay iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay buuggan waxaan qorayay muddo toban sano ah markaan leeyahay muddo toban sano iromin maalin walba habeen walba saacad walba inaa qoraaye waxyaalaha igu kalifay inaa buuggan qoro waktigu u qaatay ujeedada sababka hadafka ahdaafta kulli anigoo form two ah maalin i think inay september ahayd form two twenty fourteen markay ahayd baa maalin waxaa dhacday one of my classmate oo caisha gabar oo caisho la dhahaya ba waxay samaysay buug waxay qortay gobay oo aabaheeda ka horta gobaygeedii akhriyay markaasaan yaa kuu qoray waxay dhahda anaa qoray waxaa dhe okay anaa waan soo qoraa waxaa dhe topicisi waxay dhahda hooyo ka qor waan isku darayaan dhe ada aaba soomaa qorin ha ani aabii hooyo waa isku soo daray markaas aan koo qoraayo gobaygaas ani waxaa u qaatay challenge ahaan maadaama ayada wax qori karto anigana waa qori karaa islahaa buugga markaan poemkeeda markaan koo akriyana wallaahi runtii erayada meesha ku qornaayeen lay waxaan lahaa qof huntuu ah erayadan kama soo burqan karaan camal marka aniga maskaxdayda challenge gareeyay maadaama ayada aaba bas qortay ani aabii hooya isku dari keeda ku kamacaana waan qoriyaa dhahay waan qoray walaalkayga yuubayna u dhiibay waxaa dha yaxay fiiri bugra waxaan qoray labada poem wuu akhriyay wuxuu dhahay meelaa ka qortay kama qorinaa dhahay maskaxdaa ka qoray okay u dhahay poem wuu egyahay wuuna fiican yahay the next day claasska aaday macalinkayga englishka u dhiibay waxaa dhahay macalin fiiri labada poem aa qoray wuxuu dhahay did you wrote arrimaa qortaa really yes poet aa tuu dhahay marka ereygaas macalinku uu idhahay maalintaas poet arkay ay igu dhaliyaha buuga ereygii macalinku uu idhahay maalintii you are a poet that made me write this book maalintaasaan is aaminay an naftirkeygii inaan poem qori karo waa aayad qur-aan inna maca alcusri yusra culeys walbo fudeed baa ka dambeeya
aabbaha gabadhaasi dhalay oo ah ugaas cabdirasaaq ugaas maxamed gaata ayaa dadkii isugu yimid dayaafada buugga gabadhiisu ay ku soo bandhigtay waxa uu uga sheekeeyey dadaalka muhiimka ah ee loo baahanya gabdhaha la garab istaago islamarkaana lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu inay wax qoraan taasi oo faa'iido weyn ummadda u leh runtii wax sarin maaha magaca laftiisa yaa sidaa u qaadato yay wax aada u tahay cajiib u ah inna maca alcusri yusran waa dhiirigelin ma aha wax sahlan waayo korkii lalahaa inna maca alcusri yusri ilaahi subxaanahu watacaala uu lahaa haddee waxay ahayd in ummad dhibaataysan oo quus ku dhow oo dhib ku dhacay in la dhiirigeliyay ahayd markuu runtii aad baan u yaabay kolkay ciwaankana dooratay buugga wayaaho ingilishana ay ay qortay oo dadka loo keeni karo aad baan waan ugu faraxsanahay waana u ducaynayaa idinkii iyadaba iyo inta kale
yaasiin ciise wardheere v o a nairobi